dalka libiya waxa uu ka mid yahay dalalka carbeed ee dhaca qaaradda afrika kaasoo sanadkii laba kun koob iyo tobankii martigeliyey banaanbaxyadii guga carbeed ee ay shucuubta ku dalbanayeen in isbeddel lagu sameeyo xukaantooda reer libiya ayaa ku guulaystay inay si fudud isaga dulqaadeen keligii taliyihii ku taami jiray inuu noqdo boqorka afrika ee al kadaafi iyagoo weliba xaqiijiyey guul aanay shucuubtii iyaga la midka ahayd xaqiijin taasoo ah inay dhegta dhiigga u dareen kadaafi oo ay reer libiya uga qisaaseen jaraa'imtii uu horay u geystay maadaama uu dalkan leeyahay ahmiyad juquraafi oo aan qarsooneen laguna tiriya albaabada laga geli kara yurub waxa ay reer galbeedka oo adeegsanaya dowladaha mandiqada iyo kuwa carabta ay maleegan shirqoollo kala duwan oo lagu dhicisaynaya rabitaanka shacabka ee ahaa isku xukunka shareecada islaamka durbadiiba waxaa dalka laga aasaasay maleeshiyaad hubaysan oo helaya taageero nuuc weliba ah dagaal oogaha lagu magacaabo xaftar oo ka mid ahaa jenaraaladii ciidanka al kadaafi ayaa durbe abaabulay maleeshiyaad hubaysan kuwaasoo isku fidiyey deegaano iyo magaalooyin muhiim ah oo u badan bariga dalka dagaal oogahan oo helayay taageerada maraykanka faransiiska iyo dowladaha carabta sida imaaraadka ayaa ku kacay xasuuqyo argagax badan oo shabaha kuwii uu u geystay rajiimkii kadaafi waxaana uu xooggiisa ugu weyn isugu geeyey sidii uu u dhiciseyn lahaa iskudayadii ay horboodayeen jamaacaadka jihaadiga ah ee la doonayay in maamul islaami ah looga hirgeliyo dalka sanado uu ahaa nin u dhaga furan reer galbeedka gaar ahaan maraykanka iyo faransiiska wuxuu khaliifa xaftar markii dambe xiriir la samaystay dowladda ruushka ee siyaasad ahaan ay isdiidan yihiin reer galbeedka maraykankana kula loolamaysa ku amartaagleenta dunida tani waxa ay keentay in saameyntii maraykanka ee dalka libiya ay hoos u dhacdo ruushkana uu noqdo laacib asaasi ah oo reer galbeedka uga tabaroonaaday dalka warbixin ay daabacday majalada ka faalloota arrimaha sirdoonka ee africa intelligency ayaana ciwaan looga dhigay sidaas dowladda ruushka ayaa xoojisay wujuudkeeda bariga iyo koonfurta dalka libiya iyadoo taageero milatari siinaysa dagaal oogaha lagu magacaabo khaliifa xaftar si la mid ahna waxay xiriir diblomaasiyadeed la samaysatay xukuumadda daraabulis ee galbeedka dalka ka jirta dowladaha caalamkan ay aqoonsan yihiin sidaasi ayuu ruushka uga guulaystay siyaasadii maraykanka ee ku wajahneyd afrika labada dhinac ay ku tartamaysa hogaaminta dalka ee libiya ayna xukuumadda moscow mid weliba la macaamilaysaa iyadoo ka fiirinaysa masaalixdeeda qaranka sida ay tilmaamaysa warbixinta ay daabacday majalada africa intelligence xukuumadda moscow ayaa u xusul duubaysa xoojinta wujuudkeeda dhan weliba leh ee dalka libiya si la mid ah sidaba ay xukuumadda washington ay isugu dayaysa arrinkaas waxaana ruushka uu xiriir dhawooqato dheer uu la leeyahay hogaamiyaha heesta ciidanka ugu badan ee libiya oo ah khaliifa xaftar wujuudka caskari ee uu ruushku ku leeyahay dalka libiya ayaa sii xoogaysanayay muddooyinkii u dambeeyey maraakiibta dagaalka ee ruushka ayaana horey iyo gadaal u mara xeebaha dalka libiya iyadoo dhowaan dekadda dhubruq ay kusoo xirteen maraakiibta waaweyn ee ruushka oo kasoo shiraacday xeebaha magaalada darduus ee dalka suuriya maraakiibta ruushka ayaa siday sida ay warbixintu sheegayso hub kala duwan oo ay farsamayso sharikada kamaas ee ruushku leeyahay waxaana hubkaasi la siiyey faylaqa afrika oo ah magaca loogu yaro guutooyinka fagner ee tan iyo sanadkii laba kun sagaal iyo tobanka ku sugan dalka libiya hubka ay ruushku keeneen dalka libiya ayay warbixintu tilmaamaysaa inay suuragal tahay in qayb ka mida loo tahriibiyo dalal ka baxsan libiya oo ay saameyn ku leedahay dowladda ruushka sida dalka suudaan oo ay dagaallo xoogan ka socdaan maleeshiyaadka fagnerna la rumaysan yahay inay taageeraan kooxda rsf ciidanka fagner ee hoostaga wasaaradda dagaalka ee ruushka ayaa toddobaadyadii tegay waxaa qaarkood la geeyey saldhigga ciidamada hawada ee addafra oo ah saldhig istaraatiiji ah oo dhaca bartamaha dalka libiya ayna ku sugan yihiin maleeshiyaadka khaliifa xaftar warbixinta africa intelligency waxay kaloo tilmaamaysaa in ciidamada ruushka ee jooga dalka libiya ay sidoo kale ilaalo gaar ah ka hayaan magaalada almaraj ee waqooyi galbeed bankhaazi oo ah halka uu degan yahay xaftar ciidanka ugu badan ee fagner waxa ay ku sugan yihiin koonfurta dalka libiya waxa ayna degan yihiin saldhigga alqardaabiya ee dhaca koonfurta magaalo xeebeedka sirta halka ay sidoo kale ciidamo ka joogaan magaalada waddaan ee waqooyiga fazaan sebteembar laba kun saddex iyo labaatankii ayaa wafdi ka socda dalka ruushka waxa uu soo gaaray dalka liibiya kaasoo wada hadal ka galay in wujuudka milatari ee ruushka dalkan liibiya uu sii xoogaysto maalmo kadib safarkaana waxaa magaalada moscow ee caasimada ruushka gaaray wafdi uu horkacaya khaliifa xaftar kaasoo la kulmay putin iyo wasiirkiisii dagaalka ee hadda xilka laga qaaday dhinacyada ayaana isku afgartay inay iska kaashadaan jawaanibta kala duwan oo ay ku jirto arrimaha ciidanka waxay moscow hadda isku diyaarinaysaa in dhowaan ay albaabada u furto qunsuliyadeeda magaalada bangazi mid ka mid a howlaha ay qaban doonto qunsuliyadan ayaana ah fududeynta danaha ruushka ee dalka si sharikadaha ganacsiga ee xukuumadda moscow ay uga baxsadaan cunuqabateenada ay kusoo rogeen dowladaha reer galbeedka marka laga yimaado wujuudka milatari ee muuqda ay dowladda ruushka ku leedahay bariga iyo koonfurta liibiya waxay xukuumadda moscow xooga saaraysaa xoojinta wadahadalada ay kula jirto xukuumadda darabulis ee ay qaramada midoobay aqoonsan tahay saddex iyo tobankii bishii aynu soo dhaafnay ee mey waxaa moscow lagu casuumay wafdi ballaaran oo ka socda xukuumadda darabulis oo uu horkacayay ku-xigeenka madaxa golaha xukuumadda cabdulaahi allaafi waxaana xubnaha wafdiga ka mid ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee addaahir albacuur iyo taliyaha guud ee ciidamada xukuumadda darabulis maxamed al xadaad kulanka ayaa qayb ka ah fulinta istaraatiijiyadda uu dejiyey putin marka laga hadlayo dalka liibiya taasoo qeexaysa in moscow ay xoojiso xiriirka ay la leedahay khaliifa xaftar sidoo kalena ay xiriir diblomaasiyadeed la furto xukuumadda la aqoonsan yahay ee galbeedka dalka ka jirta iyadoo nashaadka ruushka ee dalka liibiya uu sii xoogeysanayo haddana dowladda maraykanka waxay dhankeeda sii wadaa joogteynta wujuudkeeda dalkan muhiimka ee dhacaqaaradda afrika iyadoo awoodeeda isugu geynaysa istaraatiijiyadda ah amniga iyo la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada saraakiisha ameerikaanka ah ee hogaaminaya sharikadaha militari ee washington ayaa saldhigyo ka samaystay magaalada tribuli ee caasimadda liibiya si joogto ahna waxay uga soo degaan garoonka magaalada ee ay gacanta ku hayaan ciidamo turkiga ka socda dowladda maraykanka ayaa galbeedka liibiya ka hirgelisay mashruuc lagu tababarayo ciidamada ammaanka ee xukuumadda tribuli isla waqtigaasna waxa ay washington iyadoo kaashanaysa faransiiska ingiriiska iyo talyaaniga doonaysa dhisidda awood ciidan oo fulisa ajandayaashooda ay ka leeyihiin dalka